بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي تمنية كواد كتابك الرياض البديعة باب شروط الصلاة salaada shuruudeeda baabkii lagu sheegay wey shuruuddii salaada laga hadlayaa salaadu inay asaxdo waxaa lagama maarmaan u ah shuruudda in la helo shuruuddaa markii la helo baa salaadii la helaya shardiga waxaa la dhihi jiray ma yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud min wujuudihi wujuudan walaa cadamu lidaati waa qaacidadii la sharxi jiray ashuruudu lisaxati salaati arbacatu shuruudda oo salaada asixiddeeda u sugnaatay waa afar alawalu kan u horeeya addahaaratu wey dahaara qabid can ilxadathayni labadii xadad xaggooda laga daahir yahay jirka oo dhan iyo xubnaha weesada dhammaan xadadka yar iyo xadadka badan xadadka weyn waa in laga daahir yahay oo maxaa lagu dahaaro qaatay ama biyo ama boor kii la helayba oo qofkii iska tukada dahaaro la-aan ama waa halmaamay dahaaradiiyo weesadii waa tukaday qasadkiisaasaa ajir laga siinayaaye ficilkan iyo waxa uu sameeyey kama gudin salaadda waa laga rabaa addahaaratu can ilxadathayni iyo wa can inajaasati najaase xaggeedna waa in daahir laga yahay allatii najaasadaasoo laa yucfaa canhaa xaggeeda aan la cafin fi ljasadi jirka dhexdiisa waa in looga daahir yahay iyo walmalbuusi shayga la qaboo la xihan yahay iyo walmakaani makaanka la taagan yahay xataa qofka sankiisa iyo afkiisa iyo waa inuu daahir yihiinoo hadduu shay najaas mutanajisa isticmaalay waa inuu ka luqluqdo waa inuu afka ka dhaqo sida matagii iyo waxaas haddii hadda ay ka yimaadeen ayib shayga qofku xiran yahay iyo wax kastoo uu xambaarsan yahay iyo meesha uu taagan yahay ku tukanayo dahaara looga maarmaan wathaani midka labaad satrulcawrata cawrada asuriddeeda wey min aclalbadani jirka xaggiisa kore ayaana laga asuraya xagga kore oo jirka iyo wa jawaanibihi dhinacyadiisa wa waana lilqaadiri calayhi qofkii awooda satriga iyo asurka qofkii awooda kaa weeyaan qofkan waxaa la rabaa tukanaya cawradii inuu asuro xagga kore iyo dhinacyada laga asuraya qofku markuu rukuuco iyo markuu sujuudo iyo haddii cawradiisa muuqanayso waxaggee ka muuqanaysaa kuleetiga dawqa meeshaas halkan dadka aysan badhamada xirayn maaragta ama shay iska ballaaran qaba saa markuu u rukuuco halkaa hulbaddaa dalooshaha xuduntii iyo waxaa ka muuqanaya jirkii cawrada la xiriiray ama ahaa ama kumka halkan gacanta ah baa shay halafhalaf oo qabaayo bay ka muuqanaysaa cawradii dee salaaddii waa buraysa xataa haddaan la aragay haddii la fiirin lahaa la arki lahaa waa buraysaa keliya cawrada xagga hoose in laga asuro shardi maaha qofkii meel sare ku tukanaya dabaqaa sare ee masaajidka ama meel kore ee kor taagan qofka hoos jooga hadduu arki lahaa jirkiisii ama cawradiisii buri maysa salaadiisu hoos inuu ka asuro shardi maaha dhanka dhulka xigta waa rag iyo dumarba waa lilqaadiri calayhi walow sallaa walow sallaa haba tukada iska dhex hadday qaaya laga dhigo fi dulmati mugdi dhexdiisa mugdiba ha ku tukanay munfaridan xaaliya mid ka keli ah caninaasi dadka haddou meel cidlaa keliga joogo oo aan dad lagu arag oo mugdi ah haddou isagoo qaawan tukado ka asix mayso dhihi mayo cawradeeda waa asuranto cidna iima jeedo mugdina waa ku dhex jiraa laga yeeli maayo ayib waxaa la rabaa weliba shayga uu- uu isku asurayo shay inuu yahay aan midabkiisa la garanayn qofka cadaankiisa iyo madowgiisa midabkiisa waa inaanan marada shishadeeda uga jeedin maro awoodlaa la rabaa wax iska khafiifa oon cawrada asurayn lama rabo qofka fiirinaya waa inuu yahay qof araggiisu dhexdhexaad yahay qofka indhihiisu dhexdhexaad ka yihiin markuu fiiriyo qofka jirkiisii waa inuusan garanayn midabkiisu nooca uu yahay ka waran jirkiisa haddii lagu ifiyo ama dab ama qorax ama toosh ama iftiinkaas oo kale haddaan iftiinkaas lagu ifin ama istaagin meesha iftiinka leh lama arkeen hadduu iftiinka istaago ama lagu ifiyana ama leyrka la- iyo wixii la mida lagu ifiyana waa la arki lahaa taa dhib ma leh wa cawratu dakari kan lab cawradiis ee ninka ah wal amati addoonta cawradeedu fi salaati salaad dhexdeed markay ku jiraan iyo maxaarimta fiiradeeda markay t meeshaan dhowr masalaa soo gashay ninka cawradiisa kow oo salaad tukanaya ama sideedababa ninka cawradiisa iyo addoonta oo fi salaati ah waxaa la mid a dadka maxaarimta maxramka isku ah intay iska fiirin karaan waxaa la mid ah nin nin kale la jooga laba nin oo meel wada jooga inta ay jirkooda kala asurayaan cawrada noqon ka dhah intaasoo dhan waa ba- maa beyna surati xudunta iyo warugbati looyaha inta udhexaysa xudunta iyo lowyaha laftooda cawrada ka mid ma aha laakiin in la asuro waxay laazim u noqotay cawradii baan asurmayn haddaan iyaga la asurin maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wey iyadu baa laga maarmaan bay noqotay laba ninoo isla joogta nin kasta waa inuu ilaa xudunta iyo lowyuhu u qarsoon yihiin dad maxram ah maxaarim ah rag iyo dumar maxram isku ah lowyaha iyo xudunta intu dhexaysa lagama maarmaan in asuriyi ayib haddii ninku salaad ku jiro lowyaha iyo xudunta inta udhexaysa waa in asuranta waa inta lagama maarmaanka ah addoonta iyona waa sidoo kale laakin yajibu waxaa ku waajiba calayhimaa ninkan iyo addoontan dushooda satru waxaa ku waajiba satru surati xudunta asurideeda iyo warukbati lowyaha asurintooda aydan noqoshe lowyaha iyo xuduntu waa iyaga aan cawrada ka mid ahayn laakiin in la asuro lagama maarmaan bay noqotayoo cawradii kalean taam noqonayn haddaan iyaga marada la soo gaarsiin oo la asurin min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib baa la dhahaa waajibkii la rabay baan taam noqonayn haddaan kor looga looga bixin oo xudunta kor marada loogu qaadin looyahana hoos loogu raaricin wa cawratu lxurati gabadha xorada cawradeeda alkaamilati ee kaamilada ah oo salaad ku jidha gabadh xor oo salaad tukanaysa cawradeeda jamiicu badanaha jirkeedoo dhan weeye ila alwajha wejiga iyo walkafayni wa ila alkafayni labada saca mooyaane labada calacalo xataa lugaha iyo risma gaadhada meesha calooshooda ah waa cawraday ka midta qofku markuu sujuudaya iyo waa inuu iska ilaasho wejiga iyo labada kaf mooyaane dee iyaga baahi baa keentay in la muujiyo waman cajaza qofkii ka tabargaba oo ka caajiza can satri cawrati cawradiisa asurideeda cawradiisa cawradiisa asurideeda fi salaati salaada dhexdeeda sallaa waa tukadaa qofkaas caariyan xalu yahay isagoo qaawan cawrada inuu asuro salaada dhexdeeda waa suroowed maxaa yeelay wax maraa ma haysto ama jeel buu ku jiraa jeelashay balaayo weeye markii dadka lageeyo halkaa dharkao dhan inay ka saaraan dhibaateeyaan waa meel cadaab ah koow ama hal marow haystaa meel najaasaa buu joogaa ama hal maraabuu haystaa halka marana cawradiisa ma wada asurayso iyo meeshaa najaasadaadi uu ku dhex jiro meeshaa najaasada waxay u baahantaa mara inaad iska xijis maradayna inuu gashado u baahan yahay kumana wada filna intaas oo masaleba qofkii mid ka mid a ay ku dhacdo sallaa caariyan isagoo qaawan buu iska tukanaya salaad marna laga tegi maayo walaa icaadata caleyh hadhowna qalla laguma leh soo celin maya hataa soo celinna dushiisa ma ahaanin ayib markuu salaada wuxuu gelayaa wakti uu ka ciriiriyama oo ka quusto inuusan helaynin wax saatir iyo maro ah inuusan helaynin wthaaliu midka saddexaad dukuulu waqti waqtiga soo gelidiisa wey marka la tukanaya salaada asaxaysa shardi maxaa waqtiga inuu soo galo adaa og ama qofaa ku kalsoontaha kuu sheegay ama qalabkan la isticmaalo baa ku garatay waqtigii soo gelidiisa wey walow biqalabati danni malaha qaalib noqoshadiisaba allah ka dhig malahiisa xataa hadday qaalib u noqoto in waqtigii soo galay malahaasi waa wuu dadaalay ijtihaad buu ka dhashay daruuraha jira wuxuu usoo baxday qoraxdii inay dhacdo maqribkii joogo iyo wixii la mida taas ba allah ka dhigay waqtigu waa inuu soo galo fi salaati salaadii almuaqatati ee la waqtiyeeyey salaadii waqti leh waqtigeeda waa inuu soo galay kal fardi sida faralka alsliyi ee asliga faralka asalkaa oo kale wey iyo wa tawaabicii tawaabicda raacda faralka asalkaa oo sharciguna ku faral yeelay iyo tawaabicdiisu waa maxay tawaabicdu waa raatibada ka horeysa waaye raatibada ka dambaysa tawaabic baa la dhahaa markaad tukanaysid waa in waqtigii soo galay waa lagama maarmaa wawujuudu sababi baa shardi ah sabab waa in la hayo sababkii yaqiinan yaqiin ahaan fi latii fi salaati latii salaada lahaa iyada sababun sabab u ahaaday salaadii waqti leh marka la gelaya waqtiga waa inuu soo galay salaadii sabab lahaydna sababkii waa in la helay yaqiinna loo helay wa dukhuulu sababi may wa wujuudu sababi sababka joogidiisaa shardi ah yaqiinanna uu ku joogo filatii fi salaati latii bay ka dhigtaa salaadii lahaa iyada u ahaaday sababun salaadii sabab u ahaaday sabab baa keenay oo waa salaadee ka salaatilkusuufi madoobaadka salaadiisa oo kale wey labada nuur labada nuuraha baa madoobaaday midkood qoraxda amba dayax qorax madoobaad salaadeedaa la tukanaa ama dayax madoobaad salaadiisii baa la tukanaya maxaa laga maarmaana sababkii waa inuu jiro markaa salaadaan tukanaysa madowgii waa inuu jiro falaa tasixu ma asaxayso salaatun salaadi ma asaxayso muaqatatun la waqtiyeeyey sida shanta faral oo kale ama raatibada oo kale xataa yadkhula waqtuhaa ilaa waqtigeedu kasoo gelayo walaa salaatun salaadna ma asxayso salaadaasoo lahaa iyada sababun u ahaaday xataa yuujada ilaa laga helayo sababuhaa sababkeeda yaqiinan hubaal ahaan haddaan qoraxdii hubaal ahaan u madoobeyn ama dayixi dee lama tukan karo waa in sababkii joogo kan kalena waqtigii waa inuu joogo madoobaadka iyo qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadku waqti male gaara markii un qoraxdu madoobaato ama dayax madoobaado wey sababkaas markii la arko wey culimada qaar baa su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi nooga warrama nin labaatan sano meel joogay markaasuu salaada subax tukan jiray maanta waxaan tukanayaa salaadeeda subax buu yidhaahdaa waagi inuu beryey buu u qabaa labaatankaas sano waagu ma beryin uu tukanayay waadanba wuxuu ogaaday weligeedba labaatankaas sano xilliguu tukanayay salaadii subax ka hor inay ahaan jirhay maxaa ninkaa ku waajiba intee qallaabaa lagu leeyahay waxaa loogu jawaabay qadaau salaatin waaxidatin hal salaada qallaheedaa laga rabaa la-anna labaatankaas sano shalay waqtigii ka hor markuu tukaday maantana ka hor uu tukaday maanta miduu tukanaya tii shalay qallaheedii wey maalin kasta midda ka dambaysa qallaheeda ahayd wixii tan hore ma asaxayso tan dambaa qalla oo asaxaysa isdaba socdaan maalintii u dambeysay hadda baa lagu leeyahay su-aasha uu keenay qallihii maalinta u dambeysay baa lagu leeyahy waaye waa hadduusan kas isagu u samayn jirin hadduu kas u samayn jiray dee maxaaba u jiraba waraabicu shardiga afraadina istiqbaalu caynilqiblati caynilkacbati kacbada caynteedii qaabilideeda wey markuu qofku taagan yahay laabtiis waa inay qiblada u qaabilsan tahay marku fadhiyana jirka badankiisi saan u fadhiya jirka badankiisaba saa u qaabilsan ayib yaqiinan hubaal ahaan fil qurbi dhowaanshaha kacbada haddaa ag taagan tahay waa inaa hubto inaa kacbada ku aadantid wadannan mala ahaan fil bucdi fogaanshaha waa inuu ku qaabilo hadduu ka fog yahayna meeshaas noole eg tahay inay kacbadii jidho baan qaabilaynaa oo jihadii qaabili mayne malaha meesha soo saaraan qaabilaynaa qowl baa jira culimmada shaaficiyada madhabka ka mid ahoo madhabka ku dhex jiroo dhahaya jihada waa la qaabili karaa sida saasna waxaa qaba maalikiyada markaas kacbadii baa la qaabilayaa ilaa fii naafilati safari safarka sunnihiisa mooyaane adoo safara haddaa sunno tukanaysa socotidna meeshaa u socotaa iskaga tukanaysaa waaye qiblo qaabilkii shardi maaha isagoo iska soconayo gaarigiisa saaran oo gaadiidkiisa saaran oo iska lugeynaya wuu salaadiina wadaya waaye ilaa fii naafilati safari iyo wa salaati shiddati اlkhawfi cabsida darnaanteeda salaadeeda mooyaane shiddat اlkhawf salaada cabsida macnaha shidda shiinka waa in la hoos dhigo fii salaati shiddati اlkhawf weeye cabsida darnaanshaheeda salaadeeda cabsi daran baa jira dagaal baa socda dagaal xaqoo daacada wey gaalo iyo waxaa islaynaya kuwa muslimiina waxaa la mida dagaalada kaleoo la haleeshiiyey oo markaa qiblada in la qaabilo shardi maaha qofkiina salaaddii waa usoo gasho faral iyo sunnawa markaas isagoo aan qiblada u jeedin buu tukan karaa baabu arkaani salaati salaada arkaanteedii baabkii lagu sheegay wey rugni waa salaadii waxa weeyaan shaygaas xiddiisaa ku dul taagan waa qeyb ka mid a rugnigu salaada qeybaheeda shuruuduse waa wax salaada ka horeeya intaan la gelin baa lagaa rabaa ayb arkaanuhaa salaada arkaanteedu halaaثata cashara toban iyo saddex wey halaaثata cashar alawel kan u horeeya anniyatu waa niy maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey niyadu bijus-in qeyb gobol oo min takbiirati lixraami xirashada takbiirteeda allahu akbarta qofku dhahayo iyo niyadu waa inay wada socdaan waay salaada inuu tukanayo si ijmaalo duuduub ah waa kii curfiga ahaa istixbaarkii curfiga ahaa iyo muqaaranadii curfiyadahay weeyaan waa u ansaxaysaa middan kale waaba dad yaraa awoodi karo salaadii min bilow ilaa dhammaad qalbigaada inaad kusoo xiraysid oo markaa allahu akbar dhahdid waaye lama wada awooda wathaani rugniga labaad alqiyaamu istaagaya fil fardi salaada faralkaa dhexdeeda lilqaadiri caleyh qofka awooda waman cajiza qofkii ka cajiza can ilqiyaami istaagana sallaa waa tukadaa jaalisan xaal yahay kii fadhiya fadhiguu ku tukanaya qaabku doono fariisanaya fain cajiza can iljuluusi fadhiga hadduu ka caajisana dajaca waa jiifsanaya calaa janbihi dhinaciisa gees buu u jiifsanaya wastaqbala qiblata qibladana wuxuu la qaabilayaa biwejhi wejigiisa sunanimo qibladiiba wejiga saa u qaabilanaya iyo wa muqadami badani jirkiisa muqadamkiisa intaa hore iyo wejigiisa qibladu saas dhinacu u jiifa amatahy dhinacuu doono ha u jiifo qibladiiba saa ugu jeedaa ayb fain cajaza wayukrahu waxaa la ka- kahda amba la naca warka qofkaa jiibsanaya dhinaca midig inuu jiibsadaa fiican sida meydkaba dhinaca midig loogu dhigo wayukrahu waxaa la nacay an yadajica inuu jiibsado cala aljanbi alaysari dhinaca mid- bidix min gayri cudurin cudur daar la-aan isagoo midig heli kara bidix inuu u jiibsado waa karaahiyo fain cajaza hadduu ka cajizo can ilidjaaci jiibsi waa jiibsan waayo dhinac ma u jiibsan karo istalqoo calaa dahri dhabarkiisa u jeega jeegaysanaya jeega jeegow saa ugu jiibsanaya markuu tukanaya wayajibu caleyhi waxaana ku waajiba an yarfaca ra-so madaxiisa inuu kor yeelo bishayin shay shay madaxa ha gashado saasoo uma jibsan jeega jeegaa barkin iyo shay madaxa soo gasho si xoogaa madaxu kor saas haddii kale cirka u jeedaa qiblo ma jeeda moogta jeega jeega u jifa madaxu saan ha soo noqdo marka liyastaqbila sow u qaabilo alqiblata qiblada biwejhin ula qaabilo soo wejiga qiblada u u jeediyo aysan cirka ugu jeensan madaxa barkin iyo shay ha laga gasho waaya labadii lugoodna qiblada saa ugu jeedaan ra-iis magaadhooyinkood waan yejlisa waa inuu fadhiistaa waajiba lirukuuci rukuucda usoo fadhiiso iyo wasujuudi sujuuda in amkanahu daalika arrinka haddii u suuroobayo markuu rukuucayo amba sujuudayo ha soo fadhiisto oo ha ruku- isagoo fadhiya ha rukuuco isagoo fadhiyana ha sujuudo sidaa ha sameeyo ayib waa in amkanahu daalika arrinka haddii u suuroobayo awoodi karo fain cajiza hadduu ka cajiso fadhigiina ashaara waa ishaarayaa rukuucda iyo sujuudda bira'si madaxiisa xoogaabuuna wejiga dhulka usoo dhoweynayaa sujuudda ha ka hooseyso rukuucda fain cajiza ishaaradii madaxa hadduu ka ka cajiso ashaara waa ishaarayaa biajfa biajfaanihi ajfaantiisa xiribihiisa baalashiisa u ishaaraya halkaasuu ka tukanaya fain cajaza hadduu ka caajiso waxba ma awoodo maca baalashi ajra waa dareerinaya arkaana salaati salaada arkaanteeda calaa qalbiga qalbigiisa qalbiga salaada arkaanteeda ha ku dul dareersho qalbiga saa salaada niyadiisa ha u mariyo ayib wuxuu iska soo qaadaya isagoo taagan oo wax akrinaya oo rukuucaya sidii salaada lagu wado kale saa hau matelanaya soo celina laguma leh intaasuu awoodaa wa fii jamiici daalika arrinkaa dhammaantiis laa yanqusu ma nusqaamayo min ajri ajarkiisa shay-un waxba xabad ajiro ka nusqaamaysa ma jiro istaagiibuu ku tukan waaye soo fadhi buu ku tukaday ajarkiisa waa kaamil fadhigiiba awoodi waay waa jiifsad waa ajarkiisi waa waa kaamil sida uu tukadaba inta awooddiisa hadduu la yimaado wax ka nusqaamayo ajarkiisaa ma jiro wayajuusu waxaa bannaan lilqaadiri qofka awooda istaaga an yusalliya inuu iska tukado annafla sunnaha qaacidan xaaliya mid fadhiya faralku waa istaag isagu sunnihii isagoo qofka awoodo inuu istaago waa fadhi ku tukan karaa hadda adoo awooda istaaga baa fadhi iskaga tukan ka dhaha sunnaha sunnuhu waa sidaas wa mudajican isagoo ah qaacidan xaa leeyahay wa mudajican xaa leeyahay mid jiifa isagoo jiifa xataa sunnaha tukan karaa midigta ha u jiifsa laakina hawaaba alqaacidi qofka fadhiya ajarkiisu nisfu hawaabi alqaa'imi midka taagan ajarkiisa barki wey qof taagni ku tukaday ajarku helay kala berki baa la siinaya qofka fadhiga ku tukaday oo laakiin waa awoodaa kii hadeer waxaa weeye ma awoodin ajarkii istaagnidaa loo qoray kan istaag waa awoodaa kaasuu fadhi ku tukaday kan istaagga ku tukaday fadh- ajarkiisa barki ha loo qoro wa hawaaba almudajici midka jiifa hawaabkiisuna nisfu hawaabi alqaacidi midka fadhiya hawaabkiisa iyo ajarkiisa niskiis weeye kala bar wey waxaana wahadaa fi lqaadiri waa qofka awoodaba kaa sharxu qoray iyo fii kayri nabiyina maxamedin sala allahu alay waslm iyo nebi maxamed ciddaan ahayn nebigu isagoo hadduu fadhi ku tukado iyo hadduu isaga ku tukado isku ajir ilaa fadhiga dadkuu baraya in fadhi lagu tukan karo iyo sida loo tukado iyo waxaas dadkuu baraya whaaliu rugniga saddexaad takbiiratu lxiraam wey allahu akbarti wey wayatacayanu fiiha waxaa caynoobaya dhexdeeda allahu akbar falaa tasixu asix mayso bikayri daalika kaa keyrkiis lilqaadiri caleyh qofkii kari kara allahu akbar qof kara inuu wax kale ku xirto allaa weyn iyo iska yidhaahdo iyo soomaali ama carabi ama ingilish kale wax kale akriyo mada waaya lilqaadiri caleyh wاlcaajizu canhu qofkii ka cajizay allahu akbarti yaأtii wuxuu la imaanaya bimaa qadara calayhi waxuu awoodi karo walow bikayri lcarabiyati luqada carabiga keyrkeed ba allah ka dhigo luqadii kale uu ku dhihi karo allahu akbar tarjumaadeeda ayuu kula imaanaya inuu bartana waa ku waajib safar ba haw galo ta meel u safray yidha allahu akbarta hallay baro sida loo dhaho hadii hadday doonto ha ku qaadato kharash ha ku baxsho soo barto wasunatu sida sunnaha caqiba haadihi takbiiri takbiirtan iyadaa ciribteeda markaad salaada xirato ciribteeda sida sunnaha an yaqra-a inuu akriyo weeye ducaa aliftitaax ducada furfurashada wajahtu wajhiya iyo ducadii furfurashada akrinaya ee kuwa la midkaa uma yatacawada wey inuu cawdu bileyso min ashaydaani اrajiim shaydaankan iska naar waay la waa wax la naaray wey shaydaanku yir adna waa iska naaraysaa ayib waraabicu midka afraad qiraaءat اlfaatixati wey faatixada akrinteeda bilbasmalati maca albasmalati bisinka miciis bisinka ha ku akri fii kuli fii qiyaami kuli ragcatin ragcad kasta markuu istaago faatixada ha akriyo bisinkana yuusan ka tegin ayb wاlmasbuuqu qofka salaada lagala hormaray yataxamaluhaa waxaa ka xambaaraya faatixada canhu xaggiisa alimaamu imaamka in kaana hadduu imaamku yahay ahlan mid ahl u ah liltaxamuli inuu xambaari karo nin culays qaadi kara culayska yaa taqaane ma cid hadduu wax ka dulqaadi karo yaa faatixo ka xambaari kara hadduu ehel u yahay ma'muumka salaada lagala hormaray imaamkaa ka dulqaadaya oo waase imaamka faatixada qaadi kara waa imaamka weesada qaba faatixadana yaqaan nin baa kusoo xirata faatixada si fiican u yaqaana waana weese qaba allahu akbar baa tiri wa rukuuc la rukuuc waxba faatixa akrin mayse isagaa kaa qaaday isagaa kaa taxamulay laakiin ninka aad ku xiratay haddii uu yahay mid aan weese qabin waxba kaama qaadi karo hadduu yahay mid aan faatixada aqoon oo bawsi indha inta iskaga bartay aan faatixada u saxnayn baa ku xirata wo rukuuc oo iskala rukuucda adoo aan faatixa akrin waxba kaa taxamuli mayo waxba kaama qaadi karo isagaanba hagaagsanayn muxuu cid kale wax u taraaba wayajibu waxaa waajiba tartiibu lfaatixati faatixada tartiibinteeda iyo wamuwaalaatuha xiriirinteeda iyo watajwiidu xuruufiha xuruufteeda tajwiidinteeda tajwiid lagu aqri iyo wamuraacaatu tashdiidaatiha faatixada shadadyaalkeeda ilaalinteeda shadadyaalkii alarbaca casharata afar iyo tobanka shadaha ma taqaan faatixadu intay shad leedahay maalin kasta taasoo jeera akhridaa ama ku tukataa hadda qabso waa afar iyo toban shi afar iyo tobankii shada faatixada waa inuu garanayo ilaalinka waman cajiza qofkii ka cajiza can ilfaatixati faatixadii qara'a bedelaha bedelkeeda wuxuu akriyaa sabca aayaatin toddoba aayadood oo min alqur-aan ah faatixa u garan waayo qur-aankana see u garanaya waxaa laga inuu si kale iskaga soo bowsaday toddoba faatixada aayadood hadduu garan waayey toddoba aayadoodoo kale ha akri hadday doonaan toddobadaas midba meel ha ku jidho fain ajiza cajiza hadduu ka cajiza can ilqur-aani toddoba aayadoodna waa ka cajizay ataa wuxuu la imaanayaa bisabcati adkaarin toddoba dikri toddoba adkaara oo mina dikri dikriga ka mid a toddoba adkaaroo la imaanaya sida tasbiix iyo tahliil iyo toddobada adkaartaada tiro la-eg xuruufta faatixada fain cajaza hadduu ka cajizo can idikri dikrigii waa ka cajis toddobada aha faatixana ma yaqaan waqafa waa istaagahayaa saakitan xaaliha mid aamusan biqadriha faatixada intii laga akrin jiray faatixa ma yaqaan toddoba aayadood ma yaqaan toddoba adkaara ma yaqaan allahu akbar inta yidhahda ha iska taagnaado ilaa qadar faatixa laga akrin jiro oo kale ha taagnaado kow hana aamusnaado intaa uu taagan yahay laaxa ma yaqaane walaa yutarjamu canhaa walaa yutarjamu lama terjumayo canhaa faatixada xaggeed qur-aanka la terjumi maayo faatixada hadduu ku tukado tarjumaadeeda alxamdu lilaah ilaah baa mahad caalamiinta rabbigooda ahaa macnaheeda u iska akriy tarjumaadeedii ama luqo kale qur-aanka mucjisnimadiisii iyo waxaa meesha ka baxaysa icjaaska qur-aanka lama rabo qur-aanka carabigaasaa lagu akriyaa qur-aanan carabiyan wey si kale laguma akrin karo wasunnatu sida sunnaha ah an yaqra'a waa inuu akriyo qofku suuratan suurad ow shay-an wuxun oo min alqur-aani ka mida bacda alfaatixa faatixada dabadeed suurad akri ama aayado kale akri fii kulli ragcatin ragcad kasta oo mina salaati ka mid a salaada athunaa-iyati laba ragcadood leyda ah laba ragcadood hadday tahay labada ragcadoodba ku akri iyo wa fi ragcatayni labada ragcadoodna ha ku akriyo al-uulayeyni ee hore faqad oo keliya oo min ahalaaat min athulaahiyati salaada saddexda ragcadooda warubaaciyati salaada afarta ragcadooda salaad saddex ragcadooda sida maqribka tukanaya ama salaada afar ragcadooda sida cishaha iyo kuwa la midka ah faatixada dabadeed suurad ha akriyo ama aayada ha akriyo waalkhaamisu midka shanaad alrukuucu rukuuc weeye maqruunan xaalu yahay mid lala xiriiriya rukuucaas bidumaaniinati xasiloonida xasilid xataa tastaqira alacdaau ilaa xubnuhu ka sugnaanaya xubnuhu ilaa ay ka sugnaanayaan hadda markii hore aan soo marnay arkaanta salaadda waa saddex iyo toban dumaaniinada afarta meelood ay ku jidho baa wuxuu ka dhigay sifooyin raacaya raacaya rugniga waan gaar ahayn oo madax bannaanay ayuu u tiriyey ayib labada ragcadooda hore oo maqribka iyo warubaaciyati labada hore oo salaada afarta ragcadooda waalkhaamisu midka shanaad alrukuucu rukuuc weeye maqruunan xaaluh mid lala xiriiriya bidumaaniinati rukuucdan waa lagu xasila xataa tastaqira alacdaa ilaa xubnuu ka sugnaanaya walwaajibu fiihi waxaana waajiba rukuuca dhexdiisa an yanxaniya qofku inuu soo hoobto bacda alfaatixati faatixada dabadeed xataa tasila ilaa ay ka gaarayso kafaahu labadiisa calacalood ilaa rugbatay labadiisa low in kaana hadduuse qofku yahay weeye muctadila alkhilqati abuurkiisu mid uu dhexdhexaad yahay toosan yahay alladii khalaqaka fasawaaka facadalak qof waxaa jira aan dhabarkuba ligyahay ama soo qalloocin karin kaa maaha qofka caadiga ah waa soo rukuuco ilaa labada calacalood ka gaarayaan lowyaha hadduu doono yuusan ku qaban taasaa laga rabaa in kaana raakicu muctadila alkhilqa wa sunnatu sida sunnaha waxa weeyaan oo la rabaaye an yusawiya inuu simo fiihi rukuuca dhexdiisa dahrahu dhabarkiisa iyo cunuqahu luquntiisa waa inuu sugo ka saxiifatin sida hal warqad oo kale warqadaasoo saa uma sidna lig soo maha saasoo ama loox oo kale markuu qofku rukuucayo halkaa jeegada ah ilaa sin sinaha ama dabagebinta waa ina saa u siman yihiin hoosna isku foorarin korna saa sararta ugu taagin lig saa uga dhig qofkii rukuucsan taa wey midda la rabo quruxdana ah ayb wayansiba wa an yansiba waa inuu taago saaqayhi labadiisa dhudhun labadan lugood dhudhumada lig ha ahaadeen saas yuusan lugaha usoo yuucin oo soo qallucin waa la gartay soo maaha wayaaquda waa inuu qabto rugbatayhi labada low biyadayhi labada gacnood waa inuu ku qabto maca tafriiqin oo maca tafriiqi asaabicihimaa farahooda kala bixintooda lala qabo fara isku dheganaane xoogaa faraha dalool yar u dhexeeyo lowyahasaa hagu qabto ayb wayaquulu wuxuu yidhahdaa fiihi rukuuca dhexdiisa subxaana rabbi alcadiim buu dhahayaa wa adna alkamaali kamaalka inta u yar alaaa maraatin waa saddex jeer keliga hadduu yeelaa koo iyo toban jeer waa wadi karaa ama dad raallika ay ku xidhan yihiin wasaadisu midka lixaadi alictidaalu ictidaal weeye maqruunan xaalu yahay mid lala xiriiriya bidumaaniinati xataa tastaqira alacdaau ilaa xubnuhu ka sugnaanayaan walwaajibu kan waajibay fiihi ictidaalka an yacuuda waa inuu noqdo ama ahaado an yacuuda waa inuu ahaado bacda rukuuci rukuuc dabadeed limaa waa inuu ahaado kaana u ahaa calayhi dushiisa qabla rukuucda ka hor rukuucda ka hor saa ahayd waa inaa noqoto rukuucda kabacdi oo ictidaalkii ah ee halkaan dhexaha ka soo noqonin lig qofku waa inuu yahay an yacuuda bimacnaa an yasiira waa inuu ahaado bacda rukuuc limaa waa inuu ahaado kaana uu ahaaday caleyhi dushiisa qablahu wasunnatu sunnadu an yaquula waa inuu yidhaahdo fii xaali rafcihi rukuucdiisa xa- toosidiisa xaaladeeda markuu ka toosayo min arukuuci samica allaahu liman xamidah faida ictidala markuu ictidaalana qaala wuxuu dhahayaa rabbanaa laka alxamdu wa an yaqnuta qofku waa inuu qunuudo fi ictidaali ragcati alakhiirati ragcadda dambe ictidaalkeeda ragcadda dambe oo min asubxi ah kulla yowmin maalin kasta ha ha qunuudo wa min alwitri witriga xaggiisana waa inuu qunuudo oo fi nisfi thaani shan iyo tobanka dambe oo min ramadaan bisha ramadaan shan iyo tobanka dambe qunuud salaada kastoo subaxna qunuud wasaabicu kan toddobaad asujuudu sujuud weeye maratayn laba jeer la sujuudo maqruunan xawlihi mid lala xiriiriyey bidumaaniinati xasilooni wayushtaradu fiihi waxaa la shardiya an yasjuda inuu sujuudo calaa jabhati wejigiisa dushiisa makshuufatan xaalita mid la feyday cimaamad iyo koofiyada halkaan iska saarin wejigaa iska fey wa calaa rugbatayhi labadiisa lowna waa inuu ku sujuudo wa calaa juz-in qeybna waa inuu ku dul sujuudo min buduuni yadayhi labada gacnood calaacashooda ah toddobadii meelood wa juz-in qeybna waa inuu ku jus- sujuudo min buduuni asaabici qadamayhi labada gomadood farahooda xaggooda hoose ah oo lugahan kor ha u qaadin markaad sujuudaysa sidaa dhulka ugu dheji wa an yarfaca waa inuu kor u qaado kor yeelo asaafilahu dhinaciisi hoose calaa acaalihi dhinacii sare markuu qofku sujuudsan yahay dhankii hooseyn jiray miskihii iyo dhabarka intii hoose iyo baridii iyo baa kor u taagmaysa dhankii sarreyn jiro madaxiiyo garbihiina hoos bay aadayaan wa an yatafaaqala waa inuu macnaha isku xambaaro isku cusleeyo bira'si madaxiis xagga madaxa sidaas macnaha ha iskugu xambaaro si tartiiba xataa yuxisa ilaa uu ka dareemayo bihiqeeli culays wejiga in culays saaran yahay ilaa uu qof ka ogaanaya meel saa u taagan hadduu wejiga saa u saaro dee maba suuroobinba waaya wasunnatu sida sunnaha an yasjuda waa inuu qofku sujuudo calaa anfi sankiisa wayaquula waa an y- ilaa sanka ilaa wejiga wayaquula waa inuu yidhahdo fii sujuudihi subxaana rabbiya alclaa wabixamdi wa adna alkamaal kamaal inta ugu yar alaaun waa saddex wa an yugira waa inuu badiyo fiihi sujuuda dhexdeeda min adducaai ducada waa inuu sujuuda badiyo waa la is aqbalayaa wathaaminu midka sideeda aljuluusu fadhi weeye bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda waa inuu fadhiiso maqruunan xaalu yahay mid lala xiriiriya bidumaaniinati xasilooni wasunnatu sunnadu an yaquula waa inuu yidhaahdo fiihi fadhiga labada sujuudood u dhexeeya dhexdiisa rabbi kfir lii warxamnii warfacnii wajburnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu canii ducada ha akhriso wataasicu midka sagaalaad aljuluusul akhiiru atxiyaa fadhiga dambe weeye alladii kaasoo yusallamu caqibahu gadaashiisa la salaamo naqsado dabadiisa waa la salaamo naqsanaya waaya yusallamu caqibahu baa la salaamo naqsadaa ca- qaaliban inta badan ayb walcashiru midka tobnaad qiraaatu tashahud atixyaadka akrintiisa weeye fii hada ljuluusi fadhigan waa in atixyaad akri wa huwa atixiyaadku ataxiyaatu ilaa wa ashhadu ana muxameda rasuullahi laga gaaray wey walxaadi cashar kan koob iyo tobnaad asalaatu cala nabi nebi maxamed oo lagu saliyo weye sala allahu calayh wasalam fii hada ljuluusi fadhigaa dambe aydan noqoshe bacda qiraa'ati tashahudi weeye laakiin atixiyaadka intii la akhriyey dabadeed wa aqaluhaa inta ugu yeerna allaahumma salli calaa muxamadin wey wa akmaluhaa inta ugu kaamilsanna madkuurun waxaa lagu sheegay filmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey kan kuwa ka sareeya kusii marba ku leeyahy musaliga ibraahimiyada iyo kuwii lamidka oo hadda sharxu kuu qoray allaahuma salli calaa muxamedin cabdika warasuulika anabiy lumiy wacalaa ali muxamedin waaswaajihi waduriyati kamaa sallayt calaa ibraahim wacalaa ali ibraahima wabaarik calaa muxamedin wacalaa ali muxamed وأزواaجه riytي كmا baaركت على إبراhيم وعلى آل إبراhيم في الcاalمين إنka xميid مجيد والثاني caشر التسليiمة الأولى سلاaم نqصiga hore wey xagga fiirinta waa sun akrinta السلاaم عaلaيكم o dhh wey والwاaجiب kan waaجibay فيha سلاaم نqصiga السلاaم عaلaيكم waa inuu dhaho والسuنaةu suنadu أn يزيida waa inuu زiyaadiya ورحمaة اللaه السلاaم علaيكم ورحمaة الله waan yusalimaha waa inuu salaamo naqsado cala alyamiini miigti waan yusalima waa inuu waxa weeye waa inuu salaamo naqsado bacdahaa taa hore dabadeed tasliimatan haaniyatan salaamo naqsi labaad cala shimaali dhanka bidix wa an yaltafita waa inuu fiiriyo maca kulli tasliimatin salaamo naqsi kasta ilaa jihatiha dhinaceeda assalaamu calaykum xagga fiiri bidixdan xagga fiiri dhinaceedaa qofku fiirinaya wa thalith cashar kan saddex iyo tobnaad tartiibul arkaan arkaantoo la kala tartiibiyo weeye calaa haadal wejhi wejkaas almadkuuri lasoo sheegay tabtaa loo sheegay oo loo kala tartiibiyo weeye arkaanta niyada iyo allah akbar isla xiriiri calaa hada alwajhi lmadkuuri baa loo kala tartiibinayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab